xaaladda degmooyinka dhuusamareeb iyo gurceel ayaa degan kadib iska horimaad dhimasho iyo dhaawac sababay oo shalay iyo saakaba ka dhacay gudoomiyaha gobolka galgaduud xuseen cali weheliye cirfo oo warfidiyeenka kula hadlay magaalada dhuusamareeb ayaa sheegay in gebi ahaan magaalada ay gacanta ugu jirto ciidamada dowladda kadib markii ay kula dagaalameen sida uu hadalka u dhigay maleeshiyaad hubeysan oo ka amar qaata dad shakhsiyaad ah ciidamo ka amar qaata dad shakhsiyaada magaca ahlu sunno oo maaragtay runtii aysan ahaynna wata saakayto oo bishaan ay tahay saddex iyo toban bishii laga tanaad laba kun iyo afar iyo toban markii salaada la tukaday runtii shantii iyo barkii aroornimo ay ahayd ayay waxay weerar ku soo qaadeen ciidankii dowladda oo dhuusamareeb beelo ka mida ee degan ayay weerar ku soo qaadeen dabadeedna weerarkoodii waa la jebiyey kadibna ilaa gurceel iyo meelo kale ayay kasoo gurmud ka soo sameeyeen gurmudkoodiina waa la jebiyey hadda magaalada dhuusamareeb waa laga sifeeyey gacanta dowladda ayay si rasmi ugu jirtaa ciidamada qaranka iyo maamulkii dowladda ee gobolka iyo dhammaanba wafdigii ka yimid xamar ayaa ku sugan ciidamada dowladda askari ayaa ka dhintay ilaahay waxaan ka rajaynaynaa in ilaahay naxariista ka waraabiyo nimanka kan dadka dhallinyarada ee qaladaya ee dagaalka gala dhahaya idaacadaha waxaan ka maqlaynaa in la leeyahay ahlu sunno iyo dowladda isku dhacday ahlu sunno iyo dowladda isku dhacdaa ma jiraan gobolkaani waxaa joogaahay dhammaan shacabku iyo dowladda iyo dhammaanba caaqiid ahaan waa dad ahlu sunna ciidamada hadda ee la weerarayo ee dowladdana waa ciidankii ahlu sunno ee dowladda maaragtay la midoobay korneel cabdinuur maxamed xuseen oo dhanka ahlu sunna u hadlay ayaa isagoo jooga guraceel v o a u sheegay cidda ay kula dagaalameen guraceel iyo dhuusamareeb walaal dagaalla ma ahayn waxaa sagaal lama dhihi karo wax si tawdaa ku dhacayay ahaayeen kolley sagaaqooyinka baryahanka dhacayana waxa ahlu sunna waljamaaca sababteeda iyadu leedahay ma aha ciidankii ammaanka ahlu sunna waljamaaca ayaa dhowr goor la isku dayay in la soo weeraro saakadaana ugu dambeydey weerar ayaa lagu soo qaaday ciidanka ahlusunna waljamaaca qaybo kamid a oo difaac oo difaaca ku jiray ammaanka ciidankii ammaanka ah adugu dad noocaas oo burcadbadeed iyo dad fawda ayay ahaayeen ciidamada dawladana waa sheeganayeen dhuusamareeb weeye meesha hadda uu maanta qalalaasto uu ka dhacay waxaana weerarkaas soo geystay ciidamo sheegaya dowladda soomaaliya iyo burcadbadeed ayay ahaayeen haddana magaalada qayb kamida ayay ku sugan yihiin wax hadda khasaara oo ka dhacay in aleekaa keena ma jiraan marka shalay dagaalka ka dhacay ama foodada yareeda ka dhacday sidaad hadalka u dhigtay gurceel ayada maxaa khasaarahoo ka dhashay wax khasaara dhaawacyo yaryara iska jiray marka adigu khasaaro saas oo la sheegi karaa kama dhicin marka dhaawacyo yaryar ayay ahaayeen haddana ammaanku waa sugan yahay oo ciidanka ahlusuna waljamaaca dib ayay ammaankai gacanta ugu soo celiyeen kolle dhammaan degma ha ahaato ama gobol ha ahaato waxaa maamul ahaan gacanta ku haya ciimamadiinka ahlusuna waljamaaca hadeerna degmada waxaa jooga maamulkii degmada gurcaal wax dhibaata oo hadda ka jiraan oo yarata ma jiraan gudoomiyaha golaha talada ee maamulka ahlu sunna wal-jamaaca gobolada dhexe sheekh cumar sheekh cabdiqaadir ayaa sheegay isagoo jooga xeraale in kooxaha ku dagaalamaya gurceel iyo dhuusamareeb aanu midkood matalin maamulka ahlu sunna waxaan rabaa inaan sheegno idaacooyin baa waxay sheegeen waxaa la yidhi ahlu sunna iyo dowladda ayaa ku diriray waxaan rabaa inaan caddeeyo oo kuu sheego dagaalkaas ahlu sunno mana gelin mana go-aansan lagumana matalo oo hadda dad matalahaya ma ahan dagaal ahlu sunnana ma ahan ahlu sunnana sideeda cid unbay la dagaashanay nimankii khawaarijta ahay oon wadanka ka saarnay bay ahay cid kale oo dagaal kala dhexeeyaa ma jirto dagaalkan dhacayna waa dagaal ashkhaas iyo un admaac dad ahlu sunna ka midowdaha ku jireen laakiin cid kasta oo samaynaysa waa cambaaraynaynaa waa ka xunnahay waxaana ugu baaqaynaa wixii horeeto wax ka dambeeya inaysan dhicin oo la joojiyo annagana ahlu sunna dagaal kuma jirta ee meelahoodii iyo saldhigyahoodii anigu hadda xeraalaan joogaa ciidamadii xeraale oo ahlu sunna saldhigyahoodii bay joogaan kuwa cadigaan meeshoodii bay joogaan oolwalba meeshoodii bay joogaan dad unbaa dhexdooda shaqaaqooyin ka bilowdeen waana ka xunno baan uga xunno khilaafkan gacanka hadalka sababay ayaa qayb ahaan waxa uu salka ku hayaa kala fikir duwanaansho dhanka dhismaha maamulka gobolada dhexe iyo magacaabis iska soo horjeeda ee maamulada dhuusamareeb iyo gurceel taas oo qayb ahaan ahlu sunna ay sheegtay inaysan jirin go-aan mid ah go-aan mid ah oo maamul loogu dhisayo degmooyinkaas waxaan ku leeyahay horta wax walba lama inshiro aniga hadda waa ku ogtahay guddoomiyaha golaha talada ayaan ahay baarlamaanka sugeynta ahlusunnaan ka mid ahay inta aan ka warqabo magacaabiddaas macnana wax hadda ahlusunna laftigoodu ay isku raaceen oo ay meel dhigeenna ma ahayn waxay isleeahaenna ma ahayn dad gaara oo un kooxa ayaa sameeyey sidaasna wax hadda ahlusunna kasoo wada fulay ama meel dhigatay ama sidii lagu yihiin ka soo baxay ma uusan ahayn waxyaalaha hadda khilaafka keenayo oo shaqaaqooyinka keenayna inay la kulan yihiin waa laga yaabaa marka midaas markaan ka gudbo waxaa mudan in la ogaado ahlusunna waxa weeye maamul weyn oo ballaaran dalkan ka taliya gacanta ku haya hal meela iyo shaskisi wixii sameeyey iyo koox yar fikradeed looma nisbayn karo marka hadday dawlad yihiin iyo hadday ahlusunna yihiin iyo hadday cid kasta yihiinba ciddii falkaas iyo shaqaaqooyinkaa samaysa annagu waana cambaaraynaynaa raallina kama ihin joojiyaana leenahay wax hadda annaga na khuseeyo ama nala ku masalana ma ahan intaas inaan hadda ku joojiyaan jecla xuseen xasan dhaqane v o a baladweyn